howlgalkan oo ahaa mid lagu burburinayay goobaha lagu iibiyo waxyaabaha maanka dooriyo ayaa waxaa hogaaminayay gudoomiyaha gobolka banaadir goobaha albaabada la iskugu dhuftay ayaa waxaa dhibaato badan ku qabay shacabka muqdisho gaar ahaana kuwa u dalxiis tago xeebta liida ee degmada cabdilcasiis gudoomiyaha gobolka banaadir yuusuf xuseen jimcaale madaale ayaa sheegay in maamulkiisu ay ka go-an tahay la dagaalanka muqaadaraadka si loo helo amni buuxa laga bilaabo caawa goobahaasi ayaga ah iyo kuwa lamidka ah oo aanan weli gaarin waa xidhan yihiin mana la furi karo sidoo kale magaalada muqdisho goobaha kalaabyada ku yaallaan ee ummadda iyo dhallinyarada ilmaha lagu fasahaadinaayo kulli waa xidhan yihiin ciddii furtaana ayadaa mas-uul ka ah haddii ilaah yidhaahdo taasna waxaan leennaha waa awaamir goodoon bixinayno gaar ahaan xeebtaan liido degmada cabdicasiis fasaadka faraha badan oo ka jiro iyo waxaan caawa ku arkaynay cid bini'aadama ma adkayso karto damiirkanana ma siinaayo qaarkood waxay isku dayeen inay ayleen waa cabsan yihiine inay nala dagaalamaana isku dayeen waxaan ilaalinnay xabbad waxaan ilaalinnay qoray waxaan ilaalinnay bustoolad in dadkaasi ay ku dhacdo ama lagu rido intaasba waa ka taxadirnay waxaan adeegsannay gacmahaynaan adeegsanaynay dhallinyaradu waan qaar badanna waan la talinnay qaar badanna xabsiga ayaan geynay waaga markuu baryo ayaana waalidiintooda lagu wareeji doonaa sidaas ayaan ku amarnay arrintaasna caawa ilaahay waa noo fududeeyey laga bilaabo saacaanna kalaabyadaasi waa sida aan u xirnay mana furi karaan ciddii furtaana waa kula xisaabtamaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu hay-adaha amnigana awaamirtaas mar horaan siinay haddana waa qabaan haddii ilaa yidhaahdo calaa kulli xaal meeshaa horaan u sheegnay inaan la dagaalamayno daraagiska ciyaalweerada tiyaana ka dhabeeyo haynaa caawa oon u taaganna wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu